xildhibaano uu wasiiro siyaasiyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan uu burburiyey maamulkaasi islamarkaana siduu doona uu ka yeeshay xildhibaan aadan maxamed iyo maryam nuur maxamed oo ah iyadana la taliyaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan waxay ku eedeeyeen inuu wax ka qaban waayo maamulka koonfur galbeed soomaaliya deedna uu noqday musharax u taagan qabashada xilka madaxweyne ee dalkeena soomaaliya iyagoona ugu dambeyntii dalbaday in la soo taago maxkamad koonfur galbeed xildhibaanadii baaqan galaan baaqay leehe inuu liskooyaan talladan kumeelgaanka kubiyaan madaxweynada baarlamaanka gobolada sida nidaamka koonfur galbeed sida nidaamka maamul goboleedyada kale soomaaliya iyadii waa koonfur galbeed wadulkooda weliba hoosadaanee koonfur galbeed xildhibaanadii wadulka lamaad gabadha doorasho gudhaasa mudow gudoomiyaha baarlamaanka rakamariga gudoomiyaha baarlamaanka shariif xasan laafi bareey madaxweynena ma naga rabo waayo soomaali gobolaas lanku walba kugaadao lanwaayo lanku mayl baday waayo saxabood yeel baday taariikhdiisaas baday madaxweyne ku-xigeenka oo dhanna maamulkiina kurfamilka kooga dadkii meeloono iyo goortaye dadkii may goordhabo laakiin alaahayd iikii baahan looikii biilaahayd may goordhabo madaxtooyada iyo aaboorka meeldhexayta male magaalada muqdisho maamulka meelugulada meelagadaasho sidii inta kala nashay dansini dadka baydhawaa ku hayaan marka weli la faday sidii baarlamaanka koonfur galbeed leensii faday kalsooni guud oo kasaabsan in la xisaabtamo maamulka meelgujaarka saliinhada kumeelgaarka musuulkubaha iyo madaxweyne baarlamaanka doornow oo sharciga waafaqsan oo dastuursho saraya dastuure
wasiiradolaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya khaalid cumar cali ayaa isna tibaaxay in shariif xasan sheekh aadan uu lunsaday hantida uu leeyahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya isla markaana aanan dhaafin xitaa gargaarkii loogu talagalay isla maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka sistamkan ugu talagalnay dhismihiisa iyo dastuurkiisa iyo hadafka laga lahaa iyo qorshihii loo sameeyey maamulkaasi ma fuliyeynaysa maya jawaabtu waa fududahay sidii loogu talagalay maamulkaas labada sano uu jiray hadafkii laga lahaana ma gaarin maamulkaas waxay ahayd dhismihiisa markii baydhabo lagu dhisay caasimada kumeelgaara waxaa laga dhigay degmada madaxweynaha waxaan u malaynaa degmadaas wuxuu booqday afaro degmada dhan wuxuu booqday afaro gobolka ugu risoorsiga badan ugu dhaqaalaha badan dalkan waa gobolka shabeellada hoose mashruucyadii loogu talagalay iyo barnaamijyadii loogu talagalayna wuxuu ka dhaqaaqi waayey maamulka dareemoona aan ognahay raashinkii mucaawanada ahaa ee loogu talagalay goboladaas indhaxdaan lagu kala doostay waxaan ognahay mucaawanadii ay dhiibaan saaxiibadayna oo dariska nala iyo kuwa safaaradaha halkan ku leh oo dhaqaale ahaan bixiyo inay jeeb galaan arrimahan ayaa waxay ku soo aadaysaa xili deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya laga soo warinayo abaaro baasan oo saamaysay dadka iyo dunyada ku dhaqan halkaasi